maamulka dekedda kismaayo ayaa beeniyey warar maalmahan soo baxaya oo sheegaya in dekedda laga dhoofinayo dhuxul taasi oo xili hore laga mamnuucay dhoofkeeda ayaa waxa ay wararku sheegeen in warkaasi ay yihiin in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah islamarkaana muddo dheer aanan dekedda laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad maamulka dekedda magaalada kismaayo ayaa beeniyey in dekedda magaalada kismaayo ay ka dhooftay dhuxul islamar ahaantaana warar maalmihii u dambeysay laysla dhexmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka diamond sky oo urarnaa mid ka mid a ganacsatada magaalada kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada kismaayo iyo sidoo kale kambanigii urarnaa markabkaasi ibraahim xasan xaaji oo ka mid a ganacsatadii markabkan uu urarnaa ayaa v o a uga warramay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay inuu qaado dhuxul iyo in kale markabka inagu noo keenay shamiito shamiitaa muddo toddoba beri waa joogaa ayaasaan wuxuu waday boqol afartan iyo sagaal iyo shan boqol wuxuu nagu yimid iiraan waxba kama jiraan markabku maantu dhammaaday saacadda hadda kula taananti ugu dambaysa haddaan la rarayaa marka wax ilaa unta ka jira ma jiro galabtana insha alla waxaan jeclaa inuu magaranaysaa hadday biyuhu yimaadaan badda badda biyaha hooseeya biyuhu hadday badda yimaadaan inuu baxaan rajaynayna insha allah wa ilaa untoo la saaray dhuxol lama jirto laakiin waxaa muhiima bini aadamku sidiisa war uuna fiirsa inuu sheego ma fiicno wax ilaahay untay oo dhuxol oo meeshan hadda uu markabka ka qaadayo ama ka qaadi doona inta anaguna hadda ma jiro anagu sidanaba waxaan keennaa shamiito markabka faarugana uu naga baxaa axmed xaaji aadan oo ah maarayaha dekedda magaalada kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dekeddana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo sida uu sheegayo maarayaha dekedda magaalada kismaayo axmed xaaji aadan
anigoo ah maarayaha dekedda kismaayo axmed xaaji aadan waxaan halkan ka caddaynayaa inaysan waxba ka jirin waxaad haddana weydiiseen oo ah bahashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii laba kun labaiyo tobankii ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhex marayaan wax ka jiraanna ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen markabka wuxuu noo keenay shamiito oo adigoo dhigantay ilaa toddoba kun afar boqol toddobaatan iyo shan ama afar iyo toban kun boqol afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo kiish oo shamiita wuxuuna ka yimid iiraan haddeena wuxuu nooga aaday imaaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yidhahda diamond sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii saddex iyo tobanka ahayd hadeerna wuu naga tegey waxa ka jira ma leh dadkuna waa iska soomaalida waxay iska noqotay dad iska nidaamka jira markaasi iska mucaarada wax lagu sheegay aan jirin marka wixii oo xaqiiqana waa iska imaanaysaa xaqiiqdana waa taa waadna duubateen waadna arki kartaan insha allahu tacala maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhex marayey in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taalla gudaha magaalada kismaayo taa oo la doonayo in waddamada khaliijka loo qaado balse maamulka dekedda magaalada kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo